halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban
waa habeen jimco ah labaatanka bisha februari sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadanana waxaa si wada jira idinkugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan dowladda iyo xildhibaano ku dhintay qarax ka dhacay hoteel ku yaala magaalada muqdisho wixii ugu darnaayaan arkay waxay ahayd dad ayaa waxay ku jireen derbiga xawliga iyo xoogga uu lahaa qaraxu dad ayaa derbigii dhex galay maydkoodii uu derbigii dhex galay oo madaxoodii uu bannaanka yaalaa dhexdiina ay dhagaxii ku dhex jirtaa bulufeetigii qodobada kale ee aad maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay maanta magaalada muqdisho sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
ugu yaraan toban qof ayaa ku dhimatay ku dhowaad labaatan kalena way ku dhaawacmeen qarax weyn oo maanta ka dhacay hoteelka central ee magaalada muqdisho qaraxaasi waxaa sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa goobjoogayaal ayaa idaacaddan v o da u sheegay in qaraxu uu dhacay kadib markii dadku ay ka soo baxeen salaada jimcaha dadka dhintay ayaa waxaa ku jira guddoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir maxamed aadan guuleed iyo laba xildhibaan oo ka tirsanaa baarlamanka oo kale ah cumar cali nuur furdug iyo maxamuud ducaale muuse mas-uuliinta dhaawacantay ayaa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte iyo wasiirada gaadiidka iyo duulista hawada cali jaamac jangeli iyo dekedaha nuur faarax xirsi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa cambaariyey weerarkaasi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa cambaariyey weerarka argagixiso ee maanta lagu qaaday hoteelka central ee magaalada muqdisho oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta labada gole qaarkood iyo weliba dad shacab ah war-saxaafadeed ka soo baxay madaxweynaha xafiiskiisa ayaa lagu sheegay inuu madaxweynuhu ka xun yahay in weerar lala beegsado dad muslimiin ah oo gudanaya waajibka salaada jimcaha wuxuuna ilaahay naxariista uga baryey intii ku dhimatay weerarkaasi madaxweynaha soomaaliya ayaa xusay in weerarkan aanu dib udhac ku keeni doonin howlaha dowladda iyo dadaalka nabadda lagu sugayay isla markaana waxa uu sheegay in la sii wadi doono dagaalka lagula jiro kooxaha xagjirka ah iyo kuwa ka soo horjeeda nabadda sidoo kale waxa uu sheegay in weerarkan uu mar kale u caddaynaya shacabka soomaaliyeed in kooxaha magaca diinta sida khaldan ugu gambanaya aanay wax xushmad ah u haynin diinteena saliimka ee islaamka ee nabadda ina faraysa sida uu sheegay iyagoo dilaya dad muslimiin ah oo aan waxba galabsan ugu yaraan toban qof ayaa dhimatay ku dhowaad labaatan kalena way ku dhaawacmeen sida wararku ay sheegayaan weerarkaasi culus oo ka dhacay hoteelkaasi ku yaala magaalada muqdisho gudoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir maxamed aadan guuleed iyo laba xildhibaan oo kale ah cumar cali nuur furdug iyo maxamuud ducaale muuse ayaa ku dhintay weerarka ra-iisul wasaare ku-xigeenkana maxamed cumar carte waa ku dhaawacmay iyo weliba dhimashada oo ah wasiirkii gaadiidka iyo duulista hawada cali jaamac jangale iyo weliba dhaawaca aan idhaahdee wasiirkii gaadiidka iyo duulista hawada cali axmed jaamac jangeli iyo wasiirka dekedaha nuur faarax xirsi ayaa dhaawacyo fudud iyaguna ay weerarkaasi ka soo gaareen caashi ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka ee muqdisho waxay kula xidhiirtay mid ka mid ahaa wariyaashii ugu horreeyey ee goobtaasi tegey waana caydiid cabdiraxmaan oo ah wariyo u shaqeeya idaacadda kulmiye
runtii caashooy waan ku salaamayaa adiga iyo v o e da meesha xaaladeedu siday ahayd ma ahayn wax qof bili aadana looga sheekayn karo markaan iridda ka galnayba waxaa qofkii ugu horreeyey ee aan aqoonsada iga hor yimid ee dhaawaca uu ahaa xildhibaan sheekh cabdiqaadir cali cumar oo korkiisa dhan wada dhiig ahaa laba qof ayaa garbaha ka haysay hoteelka iridiisa ayaan sii dhaafnay intaanan gaarin meeshii qarax uu ka dhacay ee masjidka ahaa waxaa iga hor yimid xildhibaano wasiiro dad badan oo ahaa dadkii ka badbaaday qaraxa oo ayaga dhan wada bus ah oo gurigii kusoo dumay uu ka muuqdo oo dhiig korkooda leh runtii qof bini aadana wax uu adkaysan karay ma ahayn meesha khaylada iyo cabaadka ka yeeraya iyo sida dadku ay isku dhex qaadeen waxaan arkay dad shoogsan oo meelay aadaan la oo aniga i weydiiyey ma la bixi karaa iridii xaggee ayay ku taallaa dadkaas waxaa ku jiray xildhibaano waxaa ku jiray wasiiro ay ka mid tahay wasaaradda haweenka iyo qoyska wasiiradeeda oo iyadana shoog aad ah uu ka muuqday xildhibaano ayaa ka mid ahaa gudaha markii aan sii galnay waxaan la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxamed cumar carte oo isaga dhaawac yar uu qabay fadhiyana receptionka oo laga soo bixiyey masjidka isaga laftiisu inuu hadlo waa aaday dhib ugu ahayd marka caasho meesha wax laga sheekeyn kara ma ahayn runtii argagax ayaa ka muuqday askarta ayaa waxay ridayeen xabado ay dadka ku kala cayrinayeen dadkii qaar hoteelka ku jiray ayaa indhaha laga xiray haddana iyadoo xaaladaas ay jirto oo qaarkood la qabtay laga shakiyey marka xaaladdu aad ayay u kacsaneyd runtii waxaad iga warantaa ciidii arrimo badan baad ka dhawaajisay dhaawac fara badan baad aragtay dad dhintay indhahaaguma qabteen intii aad dhex socotay markii dhacdadu ay dhacday
dad dhintay waan la kulmay caashoy wixii igu darnaayaan arkay waxay ahayd dad ayaa waxay ku jireen derbiga xawliga iyo xoogga uu lahaa qaraxu dad ayaa derbigii dhex galay meydkoodii uu derbigii dhex galay oo madaxoodii uu banaanka yaalaa dhexdiina ay dhagaxii ku dhex jirtaa bulkeetigii waa wixii iila yaabka badnaa ee aan taariikhda arko waxaa kaloo jira dadku inay sidii in laisdul saar saaray oo kale meydku inay isdul saarnaayeen dadku oo hal meel lagu soo xaabiyey aada u malayso lama garan karin lagamana sheekayn karin indhaha qofka bini-aadamkaana waxay fiirin karaan ma ahayn dad qoortu ka go-an tahay calool meel taalla madax maskax meel yaalla runtii wax loo adkaysan kara ma ahayn allah unaxariista ayaan leenahay dadkaas waxayna qaraxu uu dhacay oo uu ka dhacay masjidka iridiisa asalaamu calaykum markii uu yidhi sheikii salaada dejinayey ayaa la ii sheegay in qaraxu uu dhacay oo dadka qaar ay kabaha u istaageen qaarna weli ay fadhiyaan dadka dhintay ee aad aragtay kuwa aad aqoonsan kartay ma ku jiraan ha waxaa ku jiray allahu naxariistay cabdishakuur miro aadan ayaan ka aqoonsaday oo ka mid ahaa dadkaan weji ahaan isnaqaanay waxaa kaloo kamid ahaa guddoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir caano geel oo isagana aan arkay meydkiisa oo yaalla meesha dadka kale waxay ahaayeen dad khamiisyo wata koofiyado sunno ah wata oo dad aad ka muuqato inay madax yihiin ama dad ladan yihiin oo meesha joogay waxaa kaloo igu sii darnaa haweenkii meesha joogay oo xildhibaanana ay ku jiraan caashoy lama kala waardiyeynayn dadka oo wasiir ama xildhibaan ayaa laga yaabaa inuu kuweydiiyo askartaydii ma aragtay xaggee ka baxeen wax dhintay mataqaanaa kuma yaqaano weligiis kuma uusan arkin waa shooga meesha ka muuqday ayay ka mid ahayd waxaa ka mid aha dadka aan aqoonsaday ee dhaawaca oo dhiig faraha badan uu ka muuqday jenaraal jaamac maxamed khaalid oo aan arkay isagana oo gacanta laga hayo oo inkastoo dhaawacis uu socday uusan haddana darnayn boorka iyo dhiigga ka muuqda markaad aragtay qof horey u yaqaanay maahane ma aqoonsan karin qof kale waxaad kaloo ka warantaa waxaad carabka ku dhufatay ceydid in dad ka mida shaqaalaha ka shaqaynayay hoteelka indhaha laga xiray oo uu shaki galay maxaa markiiba shakigaa degdega ah keenay oo in tallaabadaa la qaado keenay dad ma la hadashay oo arrintaa wax kaaga sheega waan la hadlay askartii ayaan weydiiyey oo waxaan idhi mid ka mid a shaqaalaha oo horteyda indhaha looga xiray maxaa lagu haystaa waxay yidhahdeen waxaan aragnay isagoo iska bedelaya dhar oo dharkii horey uu gashanaa maahane dhar cusub gashanaya kadib waxaa loo raadiyey milkiilaha hoteelka oo la keenay meesha wuxuu caddeeyey inuu shaqaalaha uu ka mid yahay laakiin way ku qanci waayeen ciidankii meesha joogay sidii ayaana lagu waday marka shakiga waxa keena waxay ahayd ninkaas iyo qaar kale oo lagu tuhmay inay yacni qaraca ku lug lahaayeen ama dharkaas uu iska bedelayo ayaa laga yaabaa inay tuhumka keentay kaasina waxa uu ahaa ceydiid cabdiraxmaan waa weriyo u shaqeeya idaacadda kulmiye oo u warramayey caashi ibraahim aadan caashicuud weerarkaasi haddaba ka dhacay magaalada muqdisho ayaa sidaad wararkaba ku maqlayseen ugu yaraan waxaa ku dhintay toban qof waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiin oo uu ka mid yahay cabdishakuur miro aadan oo ah qoraa soomaaliyeed islamarkaana xilal kala duwan kasoo qabtay maamulka puntland waxaa kaloo ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir maxamed aadan guuleed iyo laba xildhibaan oo kale ah cumar cali nuur furdug iyo maxamed ducaale muuse oo ku dhintay iyagu weerarkaasi haddaba goobjoogayaasha joogay goobta uu weerarku ka dhacay waxaa ka mid ah yaasiin maxamed bucul oo horey u ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka caashacuud ayuu u warramay waxayna ugu horreyn weydiisay sida ay wax u dhaceen
bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamin walaalay markay ahayd salaadii jimce maanta duhurkii ayaa waxaan ku tukanaynay isbitaal masaajid ku yaala hotel central oo madaxweynaha magaalada muqdisho ku yaala uu ra-iisul wasaaruhuna degan yahay kabacdi markaa awal wuxuu ku tukan jiray madaxtooyada laakiin maanta amarka ilaahay wakti dambe noqotay oo wuxuu kamid noqday dadkii isbitaal masaajidka ku tukanayay gaar ahaan banaanka oo isbitaal ku yaalo oo hotelka dhexdiisa daarad ba ku taala daaradaasa marka caw la dhiga cawdaasa marka dadka inta masaajidka buuxsamo inta kale ay ku tukataa kamid ahayn dadkii halkaa isaguna nagala mid ahaa dadkii ku tukanayay marka waxaan markii salaadii salaamu calaykum salaamu calaykum la yiri ee laga baxay oo dadkii istaagay unbaa isaguna dadka salaamaya unbaa mar keliya waxaan ku war helnay qarax weyn oo meel walba nasaaqootiis iyo abishaad lagu sameeyey marka amarka ilaahay dee nin walba saaxadiisu mu dhimanaya horta waa ninkaan waxaan og jiray ilaa shan tallaabo ayaan usu jirnay markaas mar keliya baan aragnay dadkii oo kala daadaadsan kala yaacaya dhulkaan u dhacnay markaan dhulka u dhacay baan arkay isagiina meeshu jiifo kabacdi waa soo qaadnay aqalka gudihiisa ayaan usoo dhaqaaqnay markaa laakiin meesha dad badan la dhaawaca iyo dhimashaba hadda waa la sheegay markii igu dambeysay anigu waan soo waxaan usoo dhaqaaqay dhaawaciisaan usoo qaadnay isbitaalka dinkeero hadda aan joogno dhaawaciisuna wax weyn oo hadda la sheego maaha wax yar wuxuu ka qabaa labada cagaha sirida yar yar ka galeen oo khafiifa inkana kuwii baa laga saaraya hadda alxamdulilah waa fiican yahay waxaad iga warantaa dareenkiisa guud markaa ka waran isagu miir ahaan nin soo jeeda ma yahay hadda ra-iisul wasaare ku-xigeenka a maya wax aba yaraatee la oran karo amba wuxuu ku jiraa kooma amba xaalad adag buu ku jiraa midna maaha caafimaadkiisa aad iyo aad taan u yahay waxaan kusoo gelinay dictor ku keenay isagoo lugaahiisa socda ayaan ku keenay isagoo socda marka fridka yaryar iyo dhaawac waxa yaryar ba laga sameynaya wax weyn oo hadda amba arg lagu argagaxo oo uli qabaa ma jirto waa fiican boqol kiiba boqol ayaan ku leehay isbitaal digfer ayuu hadda ku jiraa marka hawsha ku socotaa dhaydhayida ah goormay u dhamaanaysaa mar dhowba inay dhamaato ayaan filaya haddii ilahay kadhibinta kula hadlaayo xitaa kabacdi inay dhamaato u badan tahay oo lugihiisa dib ugu socdo oo hawsha markaa dib dambaysa u baxo marka hadda waxaan xaaladiisa ka dayriyo oo xataa aan ilahay marka laga baqo wax ku tilmaamo meesha ma gaarsiisna isa jawigiisa waa fiican waanu degan yahay waxyar kabacdi haddii soo gasha xitaa waa kula hadisiin karaa haddii ilahay ka dhigo waa tahay waxaad iga warantaa markaan dib ugu laabto goobta qaraxa uu ka dhacay qaraxa jug unbaad ku war hesheen inkastoo qarax markuu dhacaya aan la garan karin waxa uu yahay haddana laakiin jugta aad ku war hesheen ma maxaa ku cabiri kartaa ma meenay ahayd ma gaari wax lasoo geliyay baa meesha yilay ma qof buu ahaa maxaa ku sifeyn kartaa haddii aad xusuusan karto
runtii waa iska taqaanaayo anigu qarax oo qaraxii tiyaatarkana hore ayaan ugu jiray waagii hore saas maalintaasna waxaan moodaya aniga hoobiye inu soo dhacay camal haddii goor qaraxyada qaarkood waxay u dhaqmaan sida hoobiyaasha oo kale ayay qaarkood u qayliyaan ama u socdaan midda kale qaraxu marka waxaan ku tilmaami lahaa inuu baabuur u badnaa firdadiisa markaad eegto oo uu firday eegto gaariga oo weliba ra-iisul wasaaraha ula socday iyo laba baabuur oo kale wayna horteeda yaaleen xitaa way gubteen oo way way marureen kuwo kaloo meesha yaaleen way gubteen marka waxaan qabaa inta badan qaraxu weliba xaggayda inaan usoo kicin xagga baabuurtiiya u kacay ayaan qabaa markaad eegto waayo dadka mujtamaca ee daaradda aan ku tukanayna ilaa ugu yaraan dhowr boqol aya ay ahaayeen dadka oo daaradda cawsha cawsha baalaan la fikriyo ku tukanayay markii masaajidka lagu buuxsamay waxaa kaloo iyaguna dhaawa dhaawacyo aan tilmaami karin laakiin ku jiray oo hadda isbitaalka digfer iyo la keenay oo ayago laakiin aan jirin xanuun xanuun qabin oo laakiin saqafkii waxaa kusoo dhacay masaajidka cali jaamac jangeli wasiirka kamid ahaa gaadiska cirkayrulka xildhinimo kale oo xildhibaano ah marka wax weyn oo hadda ay qabaan lasoorba ay jiraan malaha waa fiican yahay xaaladiisu wuu sheekeynaya halkan uu iska fadhiya wax yar kabacdi marka laakiin waa xaalada aan maanta ka werwero meesha oo hadda aan tilmaamo marka rabi n markii qaraxa uu dhacay kadib n waa markii salaada laga baxay ahayd kolley isku dhexyaac badan wuu jirayaa laakiin haddana indhahaagu dad dhintay ama dhaawaca oo goobta yaalla markiiba indhahaagu ma qabteen marka laga soo tago ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta kale hadda ad ii sheegtay dad oo way jireen oo dhaawac badan oo meesha yaalyaalay waa arkaayay oo kici kar waayey iyagu markuu haddii hor dhacana dadku ma kici karaan waad aragtaa waad ku warhaysaa marka wax sidaas oo haddaan tilmaami karo hebel iyo hebel baa dhintaan odhan karaa waa igu dembi hadda laakiin way jiraan dad la hadal hayaa qaar xildhibaanada xitaa ka tirsan baa la leeyahay way jiraan laakiin hadda wax hadda saas emergency-a oo hadda meesha la keenay ama dhintay ama xaaladoodu serious tahay halkaas joogo ma jiraan n jangeli ma kuu dhow yahay oo ma la hadli karaa jangali wax yar buu la jiraa waa fiican yahay alxamdulilah wax dhiba ma qabo haddii ilaahay ka dhig wanaagsan yahay sideeda la ha asalaamu calaykum wacalaykum asalaam yaa ila hadlaya caasha waa cali jangeli waa nabad qabnaa waxba nama gaarin alxamdulilah meeshaad ku sugnayd meeshaad ku sugnayd cali jaamac la geliyay inaan dhaawac may laakiin ilaahay waxba naguma gaadhsiin waa fiicnahay dhaawacaaga dhaawacaaga dadka ku maqlaya ee maqalka dhaawacaaga uu gaaray jangeli maxaad ugu sifayn kartaa intee buu leegahay dhaawacaaga ma gaadhin aniga waan ladnahay alxamdulilah aad baan maan maxaa kaa soo gaaray qaraxii maanta ka dhacay maxaa kaa soo gaaray qaraxii maanta ka dhacay masaajidka hotel center ku dhawaa waxaan ku jirnaa masjidka dhexdiisa marka gurabaan ku jirnaayo waxaa nagu soo dhacay gidaadkii iyo waxbaa nagu soo dilay laakiin waxba ma waxba nama gaadhin alxamdulilah
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada cali axmed jaamac jangeli iyo weliba waxaa kasii horreeyey yaasiin maxamed bucul oo isaguna goobjoogaha oo khadka telefoonka ugu warramayey caasha ibraahim aadan caasha cuud dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay baaritaan ku wado sida uu u dhacay iyo weliba sidii loo soo qorsheeyey weerarkaasi lagu qaaday hotelka central afhayeenka allaamaha amniga qaasim axmed rooble ayaa xuseen barre aadan oo haatan stuudiyaha ugu wehliyo uga warramay khasaaraha iyo jawaabta dowladda
maanta abaarihii salaada jimcaha iyadoo salaada jimcaha lagu jiro ayaa gaari qaraxa ayaa hoteelka la soo geliyey ka hor intii aan la tukan gaarigaas ayaa qarxay qaabka gaarigaasi uu ku qarxay iyo sida uu maaragta halkaa ku imaan karo baaristiisii way socotaa aliyayaashii iyo madaxdii oo dhan baa fadhida qoladii securityga hoteelka ahayd oo markaas gacanta ku haysay ayaa su-aal la weydiinayaa qaraxaasu sidaasuu ahaa khasaaraha meeshaas ka dhashay inta la og yahay laba xildhibaan baa ku dhimatay kabinadka waxba kuma aysan dhiman isbitaaladii baan ku wareegeynaa dhaawacu inta uu yahay iyo sida uu kala yahay iyo ayaan maaragtaa hadda ku ku hawl jirnaa wixii arrintaas kusoo siyaadana anytime kale oo aad soo wacdaan baan markaa warkaynu siinaya waa tahay tirada guud ee dhimashada ma la hayaa tirada dhimashada weli ma xaqiijin karayno staafkii dadkii shacabka ahaa xildhibaanadii dawladda oo xagga wasiirada iyo markaan dawladda leeyahay aan uga jeedo wixii dhaawaca iyo wixii dhimashaha kolley dawladda waxba kaba dhiban xildhibaanadana inta aan ognahay waxa weeye laba xildhibaan inta waxyeeladaas oo dhami in ama dhibasho ha ahaato ama dhaawac ha ahaato ama shacab ha ahaato ama dawlad ha ahaato ama xildhibaanna ha ahaatee hadeerta aanan tirakoobkeedii iyo arrinteedi ku jirnaa waana idiin doonaa markii ay noo dhammaato wax tallaabaood qaadeen ma jirtaa ilaa imika dhinaca ammaanka siyaabo badan baa baarihii loogu jiraa hawshaasaan ku jirnaa xaaladda amniguna aad bay u wanaagsan tahay cadowgu sidii uu ugu talagalay in waxyeeladaas iyo dhibaatadaas meeshaas ay ay ka dhacdana ma uusan u dhicin ilaahay baa noo fududeeyey intaa in ka badan cadowgu rabay mar walbana cadowga isku dayahaas oo kale waa uu sameeyaa ummadda soomaaliyeed waxaan ku wargelinayaa xaaladda hadda aad bay u degan tahay amnigu aad buu sugan yahay amnigu wuu wanaagsan yahay waana waa hawshaas intii wixii baarista intaas dheeriyana waa idla socodsiin doonaa haddii ilahaydii
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka laamaha amniga ee soomaaliya qaasim axmed rooble oo khadka telefoonka ugu warramayey xuseen barre aadan waxaa dhegeystayaa goordhow inoo soo socdoon isku dayaynaa inaan helno waryaheena magaalada muqdisho saynab abuukar oo ina siin doonta wararkii u dambeeyey oo si toosa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan haatanna jabuuti sidaad ku maqasheen idaacaddeenii subaxnimo waxaa wufuudda ka socota caalamka ee ku sugan magaaladani washington kana qayb gashay shirkii looga hadlayey sida looga hortegi karo xagjirnimada ka mid ahaa wasiirka dhaqanka diinta iyo awqaafta ee jabuuti aadan xasan aadan ismaaciil xuseen farjar ayaa wasiirka ka wareystay sida loola dagaalami karo xagjirnimada soomaaliya iyo hindise cusub oo jabuuti u soo jeedisay dadkii shirka maraykanka ka qayb galay oo ku aadanaa in la dhiso xarun dhaqan celinta dhallinyarada kooxaha argixisada duubsadaan ah iyo arrimo kale
waxaa annagu aan shirka keennay waxa weeye jabuuti waxay hormuud ka tahay dowladaha maaragtaanay dee annagu malihin argagixiso ilaahay mahadii laakiin waxaan ku nool nahay deegaan argagixiso ka jirto halisteedana ay leedahay taasi oo dayaxa kuma noolin waxaan ku noolnahay geeska africa meel dhibaata jirto walaalaha yaga soomaaliyeed oo ay ku habsatay argagixisadaasi ciidankayagii baa jooga waa u gurmanay si walba waa walaalahayo waa la damqanaynaa waa la dhibaatoonaynaa dad badan oo maaragtaana soomaaliya argagixisada ka difaacay oo reer jabuuti oo ku dhintayna way jiraan marka waxaan sidnay fariin ah oo madaxweynuhu madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ka timiday in la sameeyo xarun rehabilitation ama in loo dhaqan celiyo sidii loogu dhaqan celin lahaa dhallinyartaasi ka soo noqonaysa fikirka qaldan amase laga soo qabanayo dagaalada maaragtaane qaldanee la gelinayo dhallinyartaa sidii weel loogu samayn lahaa meel lagu barbaariyo dib loogu dhaqan celiyo nolosha si ay ula bilaabi karaan iyaga oo maaragtaane skills leh taas ayaa annaga maanta maaragtaane noo cusub oo aan sidnaa xageeba isleeyin saldhigu dhiga muxuuse micnaha uu xambaarsan yahay tahay waxa uu macnaha xambaarsan yahay waxa weeyaan horta saldhig waxaan uga dhigayna madaxweynuhu wuxa uu rabaa inuu dadaalkiisa duldhigo dhallinyartaas ama dilka lagu xakumayo amase wakhtiga uu kaga lumayo xabsiyada dhexdooda ee lamajara habaabiyey in loo helo xarun dib loogu maaratan caqli celiyo oo dib wax loogu baro oo nolosha ay ka qayb qaataan iyo dhismaheega ay ka qayb qaataan waxaan isku dayaynaa aan rajaynaynaan qorshaha iyaguna yahay xaruntaasi inay noqoto jabuuti ilaahba umuurtuu nagidahay ummadda soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed aqoonyahanka soomaaliyeed iyo culimada soomaaliyeed ba ay ka wada qayb qaataan iyo dhakhtaradu dadka waa dad u baahan in xataa maskax ahaan loo daweeyo sidee in loo waajaho in ururka al-shabaab oo kale dhallinyarada ay qoranayaan loogu qanciyo inay fikraddan xag jirka ah aanay ku beerin wallaahi waxa weeyaan ismaaciilow horta way mashruucaasi uu fashilmay horta ha fashilmo laakiinse raadkiisii ayaa u baahan sidii loo xaari lahaa oo loo xaaqi lahaa oo loo nadiifin lahaa guud ahaan dowladaha igad bariga amase maarataane geeska africa gaar ahaanna annaga soo dadka af soomaaliga ku hadla waxaa ina saaran in aan hoos inta loo dhaadhaco hooyada iyo dhallinyarta dib maaragtaanay diinta loogu akhriyo ururadii iyo culimadii soomaaliyeed oo laga yaabo si aan toos ahayn inay uga qayb qaateen fikirkan maaragtaane maanta halkaa gaadhay waxa iyagana maanta fursad hor taalla inay maaragtaane dabcan ciddii ugu horreysay ku gubatay iyaga ayay noqotay oo ardaydoodii ayaa iyaga dib u toogatay oo u dishay marka inaa fikirkii dib loo muraajaceeyo oo ay qolo walba isku noqoto sheekada tan maaragtaane alfirqa naajiya iyo xarakada kalahaata ee sax ah ayaa annaga ree hebel haddaan nahay ahay iyo bal waxa ina dib loogu noqdo laakiin sheekhii laftigiisa hadduu yahay dhibane oo sheekhii laftigiisa hadduu is idhaahdo jid saxan qaad laftigiisii laga yaabo inuu siyaasadihii kala duwanay gobolka la bar tilmaamayso ama dhinacna qolo argixiso ku tilmaamayso dhinacna laga yaabo in dhallinyaro kale ay ugaadhsanayso oo u aragto inuu iyaga kasoo horjeedo laba daran mid hore markuu labadaa hadduu sheekha u dhexeeyo sidee buu wax ku bedeli karaa waxa weyaan sheekha isaga waxaa laga rabaa waa suuragal inuu maaragtaane fiqigiisa iyo ijtihaadkiisu mar qaldamo laakiin maanta meesha ay wax marayaan marka loo fiirsado waxaa habboon inaa dib wax loogu noqdo oo ninka sheekhii uu ka run sheego waxay ay ayaamuhu u soo saareen iyo nusuustii uu akhrinayey in maaragtaanay uu ka ka run sheego marka culimmadu ma isleedihiin la tashada oo culimmadoo kale een, maad- maadaamay saldhigu yihiin dadka inay wax u sheegi karaan ama ururadii shaki ma islaamiga laha ahaa shaki ma laha iyagu waxaa eh, saaran xilka ugu weyn ayaa saaran culummada islaamka een, ee soomaaliyeed xil weyn ayaa ka saaran inay saxaan masaarka fikirka ah ee maanta jira een, oo intiisa badan dibad laga soo dhoofiyey ummadda tan soomaaliyeed waxay muslin ahayd shan iyo toban qarni ayaa muslin ahayd maanta muslin ma noqonin marka hi- hi- hadda- nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam isagoonan madiine tegin ayuu islaamku inoo yimid innaga islaamkii sidaa ah aan ku soo dhaqanayn marna ma lahayn waxa maanta eh, taagan ummaddu way isla noolayd Eh, wuu jirayay qof caasi ah iyo qof cibaado badan intuba way jirayeen dalka jabuuti oo kale inta badan eh, waa dal aada u degan eh, doorashadii hore ama xilli hore waxaa jirtay mar wadaada la xidhxidhay markaad eegtid ma laisleeyahay arrintaa waa lala xidhiidhin karaa dalka jabuuti qudhiisa aragtidan haddii caburis badan u yimaado ama wadaadadii la xidhxidho kale in arrinta xagjirnimadu ay dhici karto wallaahi horta een, kolka arrinka jabuuti laga hadlo jabuuti ilaahay mahadii ma jirto wax argagixiso lagu sheegi karo Eh, dadka reer jabuutina waa dad eh, leh dhaqano kala duwan afaf kala duwan een, taariikh dheer oo isa saamaxaad iyo isla noolaasho eh, iyo walaaltinimo een, afafka iyo dhaqanada kala duwan eh, weligoodba maarataana soo jiray marka bulshada jabuuti way adag tahay sida ay uga abuurmi karto een, xagjirnimo iyo maarataana ama maarataana ku xagjirnimo ku salaysan gacanka hadal Een, arrinka wadaadadana uma arko ama sax ma aha in la yidhaahdo wadaado uh, at the same time ama islamarkaana ah eh, siyaasiyiin een, kacdoon eh, gacanka hadal ah maaragtane horseedaya dadkaasi waxay ahayn maaragtane eh, dad siyaasiyiin ah wado qaldanna maaragtane siyaasadda u maray oo bulshada maaragtane kacdoon iyo gacanka hadal ugu yeedhayay taana eh, dowladdu maaragtane xeer ahaan iyo eh, ayay maaragtane ula dhaqantay ee, bulshada jabuutina way fahantay runtii oo wax badan baa u kala cadaaday marka masaladaasi waa jabuuti ilaahay mahadii wax maaragtaanay ka soo socda oo hadda muuqda ma jiro
wasiirka dhaqanka diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda jabuuti aadan xasan aadan oo istuudiyaha idaacaddan v o e magaaladan washington ugu waramayay ismaaciil xuseen farjar halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysaa caashe ibraahim aadan caashi cuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba magaalada tan washington waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey shir caalami ah oo lagaga hadlayey ka hortagga xagjirnimada kaas oo ka socday aqalka cad iyo wasaaradda arrimaha dibadda shirkaasi waxaa ka qaybgalayay bulshada muslimiinta maraykanka ah oo ay soomaaliduna ka mid tahay iyo sidoo kale lixdan waddan oo kulankaasi lagu cazumay madaxweynaha maraykanka oo shirka ka hadlay ayaa sheegay in maraykanku uusan dagaal kula jirin islaamka balse uu dagaal kula jiro argagixiso si khaldan u adeegsanaya islaamka haddaba dareenka ay bulshada soomaalida ahi ka qabto kulankaasi ayaanu ku eegaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana ka qaybgalaya kamaaludiin axmed xasan oo ku magac dheer kamaal dacas oo madax u ah urur u dooda xuquuqul insaanka oo ku yaala gobolka minnesota iyo cabdirasaaq biixi oo agaasimo u ah urura u dooda arrimaha bulshada iyo adeega dadweynaha oo labaduba ku sugan gobolka minnesota iyo sheekh cabdisalaan shariif aadan oo ah guddoomiyaha maamulka masaajidka daarul hijra ee magaalada minneapolis oo ay la fadhiya stuudiyaha v o a ee magaalada tan washington marka hore waa idinku soo dhoweynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o a marka xigta bal sidaad u aragtaan shirka saddexda maalmood ka socday magaalada washington ee shalayna lasoo gebagabeeyey Een, sheekh cabdisalaan shariif dadkii lagu marti qaaday kulankaasi ayaad ka mid tahay bal ka hore aragtidaada guud aad baad u mahadsantahay walaal caasha Eh, bismillahi raxmaan raxiim Eh, kulanku kulli ah idaacadaha qeybo badan waan ka maqlaynay Eh, wuxuu bilowday talaadadii buu isagoo hordhaca bilowday talaadadiina waxaa lagu bilaabay madaxweyne ku-xigeenka joe biden inuu ufuudii yimid shirka uu la kulmay oo intooda badan ay ka socdeen saddex magaalo oo ah kale minneapolis los angeles iyo boston iyo dad kale oo khubaro ahoo arrimahan eh, ka dhex shaqeeya marka fariinta ugu weyn uu madaxweyne ku-xigeen gudbinaya waxay ahayd in dalka maraykanka uu yahay dal asal ahaan dadkii wada qaxooti ahaan ku yimaadeen badankoodu marka laga reebo dadkii wadanka u dhashay oo native americanka ah taana marka wadanka uu ku dhismay dantuna ay ugu jirto marka cid kasta oo timaada inay wadankii meel ku leedahay oo fariinta uu gudbinaya ay tahay wuxuu soo qaatay maahmaa af sawaaxilia oo dadkan masaayiga ah oo dhahaysa we see you yani waan ku aragnaa ama waan is aragnaa oo kale marka bimacnaa muslimiintii wadankii baad qayb ka tihiin waan idiin jeednaa idinkuna waad noo jeedaan marka ha la isfahmo ha la wada shaqeeyo dhibaatooyinkan waaweyn oo xagjirnimadan ahna ma aha islaamka diin ahaan ma aha eedu laakiin dad baa ku kacaya markaa dadkaana in si wada jira looga soo horjeedsado sidaas ayay talaadadii u badnayd gufuudiina iyaguna hadlayay oo qole walba ra'yigood ay jeedinaysay arbacadii oo ahayd maalintii weyneeda loo kulmay oo summit yani aqalka cad lagu qabtay ama shirweyne aqalka cad lagu qabtay isagana madaxa kala duwan ayaa ka hadlay oo anaga dhinaca kule minnesotan xoogga saarayaa shan iyo toban qof baanu ahayn oo isugu jira kuwa dowladda gobolka ka socda iyo ilaa toddoba qof oo soomaali ahoo dhinacyo kala duwan oo bulshada matalayay marka fariinteenu waxay ahayd sida yani bulsho ahaan aan rabno inaan qayb uga noqono qaybna uga nahay horteenna waxaa hadlay labadii senatari gobolka matalaya oo runtii aada u ammaanay soomaalida iyo kaalinteeda iyo horumarka ay gobolka ka gaadhay iyo wanaag ay kusoo kordhisay kadibna congressman keith ellison ayaa ka hadlo isaguna xawaaladaha iyo yani raadka ay ku yeelan karto arrimahan hadda laga hortegayo haddii aan si dhaqsaa xal loo helin inay iyaduna tahay yani khalad ay dowladda maraykanku galayso haddayna arrintaas ayna wax ka qabanin marka guud ahaan waxaad arkaysaa inaynu meesha joognay codkeenu muuqday layna leeyahay bulshadii waad joogtaan idinkii iyo dadkii dowladdii wada shaqeeya oo wax wada qabsada oo codkiina iyo meesha wax lagu taladu ka baxayso jooga marka saasaan u arkayo ufuudda kalena saas u arkayn iyaguna waa tahay sheekh cabdisalaan aad baad u mahadsan tahay kamaal dhinacaaga bal sida aad u aragtid kulankan inkastoo aad ka maqan tahay haddana kolley war kuguma seegana waxa meesha ka dhacayay bal sidaad u aragtid kulanka magaalada washington ee saddexda maalmood ee kahortaga xagjirnimada caalamka lagaga hadlayay shirka ninkii furay ee wufuudda kusoo dhaweeyey wuxuu ahaa nin la yidhahda ned price ka socday hay-adda la dagaalanka argagixisada dalka maraykanka taasoo muujinayso shirkan inuu yahay shir aan development iyo muxuu ahaa waxbarasho iyo gargaar aan kusaabsanan shir dagaal looga tashanay inuu yahay u ekeysiinayso taasaan wuxuu uga dhaliilayaa oo waxaan jeclaan lahaa dagaal waa laga daalayay in taas maaragta hadda waxaa la yidhahda meel ceel ku dhacday koy koy baa lagu dayaa in nabad wax lagu raadiyo yaan ka jeclaa daliisha yarta aan shirka ka qabaa oo hay-ad xagga dagaalka iyo nabad nabadgelyada heeraha amniga ay door weyn kuleeyihiin laakiin sidoo kale waan soo dhaweynaya waa tahay kamaal aad baad u mahadsan tahay isla su-aashaasi iyo kulanka saddexda maalin ka socda magaalada washington waxaan siinaya cabdirasaaq bixi aragtidaada horta caasha waa mahadsan tahay waxaana aada u salaamayaa cabdisalaan shariif iyo ninka yihahdo walaalkay kamaal dacas oo ah saaxiibadan iyo dadkii madaxda gobolka ahna anigu shirkaasi waxaan u arkay shir aad iyo aada u wanaagsan islaamkana ceebta laga dhowray waxyaalihii dhibaatadan lagu hayay ee keenayay wiilashayada iyo gabdhaha iyaga in la ugaarsado oo loo ugaarsado iyadoo la isticmaalayo magaca iyaga soomaali iyo islaamba in waxyaalihii keenayay ee dhalinayay oo aanu ka dacwooneynay oo aanu ka cadanaynay oo ay kamid tahay discriminationka waxbarashada aan ku liidano oo maaragtay programyada ummadda kale gobolkan degan ay leedahay oo ilmahooda lagu xanaaneeyo ama wax lagu baro sida after school programs shaqo la-aanta ummadda haysata in barnaamijyadaas oo laga qaaday askaarta communityga gobolkan in white houseka ay gaartay qayladii aan todobada sano waday taasna aan rajaynayo inay tahay wax aada u weyn oo wax ka bedeli doona jawiga dhaqaale ama maaragtay mujtamac ahaan ummadda soomaaliga ah oo maraykanka degan gobolkan iyo bostonba aad baad umahadsantihi haddaan markaa usoo laabto barnaamijka guud kulankan saddex maalin buu socday dadka soomaalida ee ka qayb galay waxaa nagala jooga sheekh cabdisalaan shariifa nagala jooga sheekh cabdisalaan kulanka goobjoog baad ka ahayd wixii dhacayana waad la socotay bal markaad u fiiriso qaabkuu u wajahayaa markaa in dadkan soomaalida ah gaar ahaan wax lala qabto runtii saan horeba u sheegnay dadku dadka yimid weliba qaybta soomaalida haddaan fiirino qaybo kala duwan bay matalayan bulshada oo qayb waxay ahayn culimadii bay dhinacaas iyo masaajidii ka socdeen qaybana dad la doortay oo ina matala oo cabdi warsame oo minneapolis magaalada minneapolis guddigeeda ku jira iyo dhalinyaro iyo iyo dumarba way isugu jirtay marka qolo waliba dhinac bay arrinta ka abaaraysay marka qolo dhinaca yani diin ahaan iyo muhiimadda ay leedahay oo waxaa iyana sharaf runtii inoo ahayd oo bifadlillahi tacaala in wafdiga minnesota markuu hadlayay qur-aan oo af yani af carabi lagu akrinay aan ku furray kadibna aayadihii micnahooda ingiriis aan ku akrinay kadibna masaajidda iyo kaalintooda iyo mas-uuliyadda kaga aadan ixtiraamka ay bulshada muslimiinta u qabto iyo inay yihiin goobta yani dadka ay ku diirsadaan oo hagto oo hanuunisa ay tahay oo runtii yani in ixtiraamkeeda mudan marka taa naftarkeeda ayaa inoo ahayd yani inaynu fursad u helno marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd magaalooyinka kale oo nalamidkaana in isku dareen yani cid kasta saynu inagu aynu arrintan dhibka noogu haysa iyagana ugu haysa marka waxaa ka soo baxday yadadiilo ah in fursad ay jirto fursadda la tijaabiyo wixii dhaleecooyin daldaloolana laga sii wada hadlo oo ani naftarkaygu marka hadda aan shirka imaanayo ka qayb qaadanayo micnuhu in taladii la wada go-aamiyey ma aha shirka wakti baa ku socday marka waktigii waa lagu qasbanya in laga qayb qaato laakiin shaqada dhabta ah markii la laabto ayay noqonaysaa qodobadan faraha badanee la sheegay maxaa wanaagsan maxaa khaldan maxaa la sixi karaa maxaa yani dowladdii lagula xisaabtami karaa marka qolada dowladda xataa intaa waan la hadlaynay yani wuxuu waxaa fiican inay dadka ka soo go-aan idinku intaad noo fikirtaan aad waxna soo hordhigtaan aan sideeda ku qaadanno ma shaqaynayso mana yeelayno marka annagii baa isku laabanayna annagii baa ka doodayna annagaa markaa idinla imaanaynaa wixii yani markaas aan u aragno markaan ka wada doodi karaa marka shaqada dhabti way hadhay weli marka yaan la hordhicin yaana la moodin wixayna talada waa taashe cabdisalaam laakiin arrinta sida gaarka ah diiradda loo saarayay waxay ahayd in ay wada shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo bulshada inay wada shaqayso oo si gaarana hadda diiradda u saaran tahay gobolka adinka aad kasoo jeedaan saddexdiinaba minnesota california iyo boston in saddexdaas la tijaabiyo oo hay-adaha amniga iyo ay wada shaqeeyaan dadkii shacabka ahaa marka wada shaqayntaasi bal markaad u fiirsataan waxaan siinayaa kamaal wada shaqaynta dhex mari karta oo lagaga hortegi karo xagjirnimada ee dhex maraysa hay-adihii amniga iyo dadkii shacabka ahaa ee caadiga ahaa ee bulshada ka tirsanaa wada shaqayntooda maxay noqon kartaa hay-adaha amniga lala shaqeeya ma xumo laakiin hay-adaha amniga wadankan soomaalida la shaqaysay in muddo ah hagardaamooyin fara badan bay u geysteen intay dhaheen hadda ka hor barnaamijyo noocan oo kale ummadda usoo bandhigeen ayay maxay ahayd basaasnimo iyo inay dhalinyarada soomaaliyeed liis madow ay geliyaan ay noogu dhex qariyeen kalsoonidii hay-adaha amniga aan ku qabnay haddaan nahay bulshada soomaaliyeed dhaawac baa gaaray haddana way adag tahay si mar labaad kalsoonida ay kusoo ceshtaan oo lagula shaqeeyo marka anu waxaan jeclaan lahaa in barnaamijkan iyo hay-adaha amniga la kala saaro dhalinyaradena waa ubaahan tahay daryeel iyo wax loo qabto waa ubaahan yihiin laakiin dee hay-adaha amniga uma baahna hay-adaha kale ee dawladda ayay uga baahanta yihiin baan aaminsanahay programka wejiyo badan buu soo maray sanadkii laba kun iyo afartii buu bilowday magaalada sambol ee gobolkan bukay ka bilowday ilaa haddana wuu soo socday wejiyo kala duduwan oo aan ummadda loo soo bandhigay sida hadda kan loo soo bandhigay oo kale ayuu kusoo socday wejiyadii hore uu soo marayna dhibaatooyin badan bay noo geysatay oo ilaa shan boqol lix boqol oo soomaali ah ayaa liiska lagu geliyey maaragta xuquuqdooda sharciga lagu xadgudbay oo loo xajabay haddana waxaan ka baqaynaa in lasii weyneeyo barnaamijkii oo daqaalo dheeraada inta la geliyo qaybo ka mid ah maxay ahayday lagu fangareeyo dhibaato lagu sii ballaariyaan ka baqayaa barnaamijka qaybtiisa wanaagsan ee ah in dadka la caawiyo iyo qayb u ahaa nabad sugidda in la kala saaro aan aniga jeclaanahay kulana talinaya dadkan ka qayb qaadanaya shirka sida shariika oo kalena ee barnaamijka dawladda ku dhiirigeliyaan ayaan ka codsan lahaa waa tahay kamaal aad baad umahadsan tahay sheekh cabdislaan ado waan kuusoo noqon doonaa laakiin bal fursadda aan siiyo cabdirasaaq biixi cabdirasaaq biixi mar haddii la yiri waxaa wada shaqaynaya hay-adihii ammaanka oo f b i da ay soo gelayso oo booliskii uu ku jiro iyo shacabkii ha wada shaqeeyaan mar haddii la yiri oo ha ka hortagaan waxyaabaha keenaya in dhallinyarada ay argagixiso ku biirto iyaga oo dal nabadeed jooga ay colaad aadaan si looga hortago ha wada shaqeeyaan haddii la yiri sidee kula muuqataa wallaahi waxaan horta aniga waan ku bilaabi lahaa sida kamaal walaalkii kamaal iyo iyo ninka layihahdaa sheekh cabdisalaan sheekheena sida ay qabaan oo soomaali o dhan ay qabto in la dhowro xaquuqda xaquuqda madaniga ah iyo midda sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed ama dadka muslimka aan lagu xadgudbin aada ayaan kulli u wada qabnaa hase ahaatee haddii meeshii ay jirto wax crime ah oo ummadii soomaaliyeed ay ka dacwoonayso oo ay garab la raadinayso crimena sidiisa ama dembina waxaa horta sidiisa shacab wax kama qabtee waxaa wax ka qabtaa hay-adaha ammaanka waxayna keenaysaa sidii waagii dhalinyarada soomaalidu asxabadeyn jirta oo kale sidii awaagii aan u shirnay oon dawladda u yeeranay oo aan niri boliiska iyo hayadaha ammaanka wiilashaan isdilaya oo aan aan maaragta qofna loo soo qabanayn in wax laga qabto marka waxaan qabaa wixii dembi ah dambi baaray u baahan tahay waxay u baahan tahay communityga culummada iyo kulligeen inaan iyo boliiska iyo ammaanka aan wada shaqayno si wixii nala ka qabto laakiin sida kamaal sheegay waa inaan iska ilaalinaa inaan wax kale la hoosgelin anigu wax brograma aan la socdo oo lasoo bandhigay oo aan goobjoog u ahaa sida walaalahay meesha ka hadlaya waa brogramkan waxaana kulligii loo cadeeyey inuusan wax haba yaraatee uusan shida ah u keenin communitiga uuna ku saabsan yahay maaha ciidamada ammaanka iyo shacabkase una shaqayn lahayeen wuxuu ku saabsan yahay waxyaalihii aan ka cadanay oo ah waxaa nala intaa nala weydiin jiray maxaa keenaya wiilal maraykan ah oo ameerika ku dhashay ama jooga oo communitygiina ah inay inta halkaan kaga kaxeeyo inay syria ama soomaaliya shacab ku laayaan ama isku qarxiyaan marka waxaanu sheegnay baaritaan iyo wada shaqayn dhowr sanaa kadib oo communitigu wada shaqeeyay culummadu waxaanu soo saarnay in ay meeshii jirto soomaalidii in si gaar ah loo faquuqay xagga waxbarashada xagga shaqooyinka xagga maaragtay fursadaha tii baanu soo bandhignay balaan aanu ka shaqaynaba nimankii washington aaday oo dhan dowladii iyo soomaali soomaalida inta ahaydba oo shirka ku jiro baanu u dhiibnay barnaamijkii baa meesha la geeyay laakiin waa habboon tahay sida aan qabo in isha lagu hayo oo wixii ay noqdaan wax cad oo sida nala ku sheegay inaan waxba ku hoos jirin anigu ma qabo inay wax ku hoos jiraan anigu waxaan qabaa fursad maanta inta soomaali usoo waa tahay biixi inay biixi- tahay biixi waad mahadsan tahay barnaamijka qaybo kalaa noo dhiman waxaan siinayaa sheekh cabdisalaan shariif sheekh cabdisalaan kulanka waad ka qayb gashay ma laga hadlay dhab ahaan qaabka een hawshani loo wajahayo oo ay ku yaraan karto een xagjirnimada lagu tuhmayo in gobolka minnesota eh, dad jooga ay ku lug leeyihiin ma laga hadla qaabka loo wajahayo arrintani qaybka loo wajahayo toosa lagama hadlin oo wax de tallaabooyin hebel tallaabooyinkaas la qaadaya mayna ahayn laakiin guud ahaan eh, tallaabooyin baa kulley taa ka horeeya tallaabada ugu muhiimsan horta waa kalsooni abuurid sababtoo ah dadkii hadday ka shakisan yihiin dowladdii hay-adahaba iska ka tagay yani do- dadka qaarkood dowladda dhanba yani ay shaki ka qabaan oo dowla- dowladoo dhan bay ka cabsadaan taa markaa wax laguma xallin karo marka dhinaca dowladda maraykanka ah shirkan markay dadka isugu yeedhayaan qayb ka mida oo madaxweyne eh, obama uu ka hadlay isaguna markuu leeyahay islaamka dagaal kulama jiro eh, dadka yani xagdirkaan kula jira markuu shalay dhahay uu arrintaas oo kale Eh, marka iyaga naftarkooda waxay dareensan yihiin in shaki uu jiro oo kulley dee eh, asbaabo badan ha keeneen marka kalsoonida way ku salaysan tahay marka hadday dowladdu rabto in wax lala qabto kalsoonidii si looga buuri lahaana iyadii ay dhaawacayso ee ho- wax ku hoos qarinayso iyaday u daran tahay iyadoo khasaaraha uu kusoo laaban doonaa sababtoo ah intii dadka erida lagu garaaco horey laga soo galo oo la kulmiyo oo loo waramo markii hawshii la ogolaadana haddana in loo daba maro eh, waa khalad iyadana ku yani eh, eh, ku khasaari doontaa sababtoo hadda waxay leeyihiin muslimiinta lagama maarmo xalkii waa inaad qayb ka noqotaan annaguna waxaan leenahay xalkii qayb baan ka nahay masaajideenii ilaa hadda yani masaajid ama imaamyo yani si toos oo arrimahan yani inay ka doodaan oo ka hortagaan mooye eh, yani eh, eh, qaybka ma jiraan alxamdulilah yani walilah ilahi baa mahadle marka intaas lasii xoojiyo marka anaga xataa tallaabooyin xoogna hadda qaadnay inaynu la kulanno xataa yani booliiska inaan la kulanno xereelayaha guud inaan la kulanno naftarkeeda noo ah annaga tallaabo yani cusub hadda aan qaadnay oo waagi hore waan ka cabsan jiray marka wada hadalku kuma bilaaban arrintan waxay ku bilaabn kalsoonidaas iyo dhibaatooyinkana haysta kulamadana waxaan dhihi jiray eh, arrintan erboodyada dhibka naga haysta waa in laga xaliyo Eh, masaajidan iyo eh, muasasaadkan la furayo islaamka ahoo xaafadihii ay dariskana ay diidayaan iyagana waa in yani nalala xaliyo Eh, arrintan dhallinyaradan isdilaysa isxabadeyntan iyo oo dhimatay yani maxaa loo xallin waayey yani iyo- iyo iyo arrimahan guud arrimahaasay ku bilaabatay iyagoo socday tani meesha soo gashay marka wuxuu xeer ilaaliyuhu aada ugu celcelinayaa haba yaraatee wax laydiin hoosgelina ma jirto arrintan waa waxqaba dowladdii ka go-an marka hadday saatay anigu waxaan is leeyahay oo haddana loo wada jeedo oo hay-adihii xuquuqul insaanka iyo kuwii eh, xagga yani eh, xorriyaadka shakhsiga ka doodayan ay ay noo yani sheegeen waa wax wanaagsan yani in la- arrintan la ifiyo oo waa aad bay u fiican tahay marka anigu waxaan u arkaa inay dowladduna hadda f- iska ilaalinayso innaguna hadda aan soo jeedno arrintii wacyigeenu kordhay waayo aragnimada ay korodhay dad badan oo kartilo waxaan kada fahamsan aan leenahay marka dad yani xilkas intaan isu keenno arrintan markaan sii falanqayno jidkii aan rabnayna ha loo ha- aan u toosino aan aan qabadsiino marka meel baa inooga furan aynu faa'iido ku heli karro waa tahay arrintana ku sixi karro waa tahay aad baad umahadsan tahay sheekh cabdisalaan waxaan siinayaa kamaal kamaal shaki weyn baa adiga kuu muuqda oo ah mar haddii arrintani ay hay-adaha amniga ku lug leeyihiin inaan guul laga gaari karin shakiga kuu muuqdaa muxuu yahay adiga waa shakiga ii muuqda wuxuu yahay shaki ku salaysan taariikhda iyo wejiyada uu soo maray barnaamijkan sanadkii laba kun iyo afartii markii barnaamijkan sambool laga bilaabay sidan oo kale waxaa loo yiri waa la idin caawinaya la idinma jaajuusayo laakiin nasiib barro waxaa dhacday booliskii shembool inay samaysteen iyaga hay-ad soomaaliyeed ay ku gabadaan hay-ad kaloo muslimiinta wadanka leeleyn laydhaha maasna ay qandaraas siiyeen oo ilaa laba boqol iyo lixdan dhalinyaro soomaaliyeed ah la yiri iskool waxaa la idin siini ciyaaryo ciyaaro sports baa la idin bari kii diido inuu ka qayb qaato barnaamijkaasna lagu baray liis f b i da loo gudbiyey iyadoo aan loo sheegin oo sidan oo kale naloo leeyahay laidin gaajuusi maayo xuquuqdiina laguma xadgudbayin gaangister iyo waxaasaa laidinka celinayaa kana nalagu hoos waday kow iyo toban sano barnaamijkan socday waa la ballaariyey hadda gobollo kalaa lagu ballaariyey awal lix gobol buu ka shaqayn jiray oo minneapolis kamid tahay cincinnati seattle san diego washington denver buu ka shaqayn jiray hadda saddex baa lagu soo koobay marka shakigayga waxaa beeray dhaqankii ay nagula dhaqmeen hay-adaha amniga soomaalida kula dhaqmeen muddadii uu barnaamijka soo socday wax shakiga hadda bixiyana ma ayna soo bandhigin marka taariikhda barnaamijkan uu ka maraykanka uu kuleeyahay iyo wadamadii kale laga hirgeliysay ingiriiska oo kale muslimiinta dhibaatada u geystay qofkii ka warqabo ma aamini karo barnaamijkan dawladdu haddii ay daacad ka tahay oo aynan wax ugu dhex qarsooneen laamo badan bay leedahay maxaa laamaha amniga loogu dhiibay barnaamijkan barnaamijka maxay u maamulayaan kuwii dhalinyarada soomaaliyeed ashtakeynayay ee maxkamadda saarayay ee xirayay kuwii la dagaalamaya argagixisada maxaa hay-adaha loogu dhiibay barnaamijka labada hay-adood baa maamulaan wasaaradda garsoorka iyo hay-adda la dagaalanka argagixisada maa loo dhiiba wasaaradaha kale wasaaradda caafimaadka aawe tii waxbarashada aawe tii daryeelka bulshada aawe kuwaa maana loo dhiibo maxaana loogu diraya askarta iyo ciidanka iyo qareenada dawladda ee ilmaha la xirxiro haddaan dawladda laamaheeda kale ee aan ku kalsoonahay maa barnaamijka loo dhiibo lacagtana lagu soo dhiibo waa tahay aad baad umahadsantahay kamaal mar kale aan fursada kusiin doonaa cabdirasaaq biixi anigu waxaan ka mid ahay ama ahay ninkii ugu horreeyay horta waxaan ka qayliya waxaana keenay wiil walaashay dhashay oo toddoba iyo toban jir ah ma dadkii dhalinyaradii la marin habaabiyey two thousand eighty ka mid ahaa marxalad badan baan soo marnay communitigu hadda maantayto kulli isku cod baanu nahay isku si baanu ujeednaa waxyaalaha aan kulligan marnay waxaa ka mid ah sababaha daliya in wiilasha yada la hado dabacsanaanta noocaasa oon dadka intiisa badan qabanin inkastoo qoomiya badan hadda ay ku biireen maxaa anaga nagu gaara waxaanu bilownay daraasaad waxaanu bilownay inaanu dhexgalno dhalinyaradii iyo mujtamacii waxaanu baranay dhibaatooyin badan inay jiraan haddaan hadda kaaga waramo gobolka minnesora wuxuu ka mid yahay gobolada ugu dhaqaalo fiican dalka maraykanka dadka shaqada la afartaa milyan ruux oo ku nool gobolkaas waa boqol kiiba saddex cabdirasaaq al-shabaab waale waxaan rabaa adoo raalli inaan si gaara u abaarno arrintan ku saabsan shakiga uu kamaal muujinaya ee ah arrintana haddii dowladda maraykanka ay daacad ka tahay oo ay ka dhab tahay in dhibaatada lagu tuhmayo in ay geysanayaan dad ku sugan gobolka minnesota maxaa hay-adaha kale loogu dhiibi waayo dowladda ee hay-adahan amniga iyo argagixisla dirarka maxaa loogu dhiibay arrintaa maxaa ka dhilay walaale waxaan qabaa aniga arrinta aniga dhib uma arko annaga arrinta aan dhibka u aragnaa waxa weeye tacadiga dhaqaale ama maaragtay ijtimaac ahaan ama waxbarasho ahaan ama shaqo ahaan ee ka jira communitiga ku gaarka ah ee keenaya in ilmaha iyagu ay maaragtay noqdaan kuwa la iska duursado dowladda maraykanka waa dowlad anagoo aan ka mid nahay oo shacabkeed aan nahay dhibaata haddii dhacdo hay-adaha booliiska qoysaskii u tegay baan nahay oo u dacwooday qoys kastoo soomaaliya ayaa u dacwooda waa inaanu aaminaa hay-adaha ammaanka sidaas ma aan u aaminana wanaan sidoo kale oo la-egna aan ilaalinaa inaan wax tacadiya nooga imaan xagga dowladda iyo xagga hay-adaha ammaanka anigu waxaan qabaa in loo baahan yahay sida odayaashu sheegeen in si cad oo aan mugdi ku jirin loo loo wada shaqeeyo oo loo kaashado mujtamaca soomaaliyeed oo dhan culamadiisa iyo cid walbaba si looga hortago kuwa ilmaha yaga madaxa ka bedelaya syriana geynaya soomaaliyana dadka shacabka kasoo tagnay kulaynaya waa in aan iska kaashanaa anigu u malaymayo in maantayto oo oo dowladii usoo jeeda ummada soomaaliyeed ama muslimka inay wax la qabato oo arrimaha discriminationka iyo tacadiga lagu haya wax ka qabato u maleymayo sidaa sheikhu sheegay inay ayagu maantayto cabsida dowladdu ay qabtay inay ayagu dib sugu laabayso u maleymayo waa tahay aad baad umahadsan tahay biixi waxaan siinayaa sheekh cabdisalaan shariif sheekh cabdisalaan arrintan horaa loogu tijaabiyey california lagu tijaabiyey inay wada shaqeeyaan bulshadii iyo hay-adihii amniga inay wada shaqeeyaan horta taa guulma laga gaaray aday ogaantaha hortaan dib u yara laabto kulley arrintu kulley magacyo kala duwan iyo siyaalo badan bay ahayd marka xitaa inay mid keliya tahay sida uu kamaal sheegayo ma hubo laakiin kulley anigu minnesota aan ognahay
aad ayaan uga xunay dhegeystayaal barnaamijkaasi wakhtigaa noo saamixi waayey isagoo dhammaystiran oo faahfaahsan waxaad ka heli kartaan websitekeena v o s somaly dot com haatanna aan ku noqono muqdisho waxaa haatan khadka telefoonka si toosa ugu jirta wariyahayaga saynab abuukar saynab maxaa ka soo kordhay khasaarihii weerarkii duhurkii maanta ka dhacay magaalada muqdisho
waad mahadsan tahay tirada dhimashada iyo dhaawaca khasaaraha maanta waa uu kordhay iyadoo welina laamaha ammaanku ay sheegeen inay wadaan baaritaan la xiriira waxyaabaha dhacay iyo tirada guud ahaan qarxa iyo dadka dhinta iyo dadka dhaawacma intaba xaaladuna waa ay degan tahay ammaanka magaalada muqdishona si weyn baa loo xoojiyey inta badan wadooyinka waa ay xiran yihiin caawa waxaana hay-adaha ammaanka wasiirada iyo madaxda dowladubana ay leeyihiin shir waxaa wax laiska weydiinayaa waxyaabaha sahlay in qarax uu ka dhaca meel mas-uuliyiin intaa la eg ay ku sugnaayeen shirka golaha wasiirada oo ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa shir gudoominaya wasiirka arrimaha dibadda cabdisalaan cumar hadliye iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud maadaama ra-iisul wasaare ku-xigeenkii islamarkaana ahaa siihayaha xilka ra-iisul wasaaraha oo maanta kamid ahaa mas-uuliyiintii qaraxa ku dhaawacmay waxaa sidoo kale shirka ka maqan laba wasiir oo dowladda ka tirsan oo iyaguna dhaawacyo fudud ay kasoo gaareen qaraxii maanta weli wax war ah kama soo bixin kulanka hase ahaatee waxa uu yahay kulan aada muhiim u ah oo wax badan la iska weydiinaya arrimaha dhacay islamarkaana ka culus kulamadii hore ee golaha wasiirada ee dhici jiray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo goor sii horeysay maanta hadlayna waxa uu cambaareeyey weerarka maanta ka dhacay hotelka central ee magaalada muqdisho halkaas oo masjid ku yaalay salaada jimcaha ay ku wada dukadeen wasiiro xildhibaano saraakiil ka tirsan dowladda siyaasiyiin iyo dad shacab ah waa tahay saynab bal haddii aad xaaladda magaalada muqdisho faahfaahin naga siisid caawa xaaladdu waa sidee
xaaladdu waa ay degan tahay madaxda dowladuna arrinta si kulul bay kaga hadleen madaxweynuhu qaraxa cambaareeyey wuxuu sheegay inaanay dib u dhac ku keeni doonin waxyaabaha maanta dhacay howlaha dowladda islamarkaana ay sii wadi doonaan dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada sida uu yiri iyo kuwa kale ee kasoo horjeeda xasiloonida dalka dadka ku dhintay iyo dadka ku dhaawacmay qaraxna waxa uu sheegay in uu dadka ku dhaawacma caafimaad u baryo kuwa dhintana uu u rajaynayo ehelkooda iyo qaraabadooda uu kaga tacsiyey xaaladdu way degan tahay war badan oo dhanka ammaanka dowladda kasoo baxay ma jiraan waxa ay ku gaabsadeen oo keliya in qarax uu dhacay tiro dad kala duwan ay ku dhinteen xildhibaano baarlamaanka ka tirsanna ay xuseen iyo saraakiil dowladda ka tirsan in qaraxa ay ku dhinteen dadka ku dhintay waxaa ku jira sidaan horeyba idaacadaha kaga sheegnay xildhibaana laba xildhibaan oo baarlamaanka ka tirsan oo lagu kala magacaabo maxamed ducaale xaaji kafe iyo cumar cali nuur xildhibaan furdub waxaa sidoo kale dadka dhintay kamid ah guddoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir maxamed aadan guuleed caano geel ku-xigeenkii xogeyaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha maxamed cilmi la taliyihii ra-iisul wasaare ku-xigeenka cabdifataax khaliif baadiyow siyaasiga cabdishakuur miro aadan iyo ilaalada ra-iisul wasaaraha iyo weliba askarta waardiyaha ka ahaa hoteelka iyo dad shacab iyo siyaasiyiin goobta ku sugnayd faahfaahin ma laga bixiyey saynabay ilaa iminka hoteelka qarax uu ka dhacay iyo sida loo qorsheeyey qaraxan
ilaa hadda wax faahfaahin oo hay-adaha ammaanku ay ka bixiyeen ma jiraan waxa ay ku gaabsadeen oo keliya in ay wadaan tiro koob iyo waxyaabaha sahlayna ay baaritaan ku wadaan in qarax uu hoteelka ka dhaco waa tan haddaba aan xusay inuu jiro kulan xasaasi ah oo golaha wasiirada oo madaxweynaha soomaaliyana uu ka qaybgelayo inuu hadda ka socdo xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo laga sugayo waxyaabaha kasoo baxay inay ka mid noqdaan waxyaabihii maanta dhacay iyo guud ahaanba faahfaahin arrimaha ku saabsan waadna og tahay dad kala duwan oo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa qaraxa ku dhaawacmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte laba wasiir oo dowladda ka tirsan iyo weliba dad kala duwan oo saraakiilna la sheegaya inay ku jiraan ilaa haddana faahfaahin intaa ka badan ma jirto hase ahaatee wuxuu ahaa qarax aada u xoogan oo khasaaro sababay khasaarihiisuna uu ahaa khasaaro baaxad leh marka loo fiiriyo dadka dhibaatadu ay kasoo gaartay qaraxa koowaadna wuxuu ka dhashay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo gudaha hoteelka ku jiray gaar ahaan meel ku dhow masjidka salaada lagu tukanayay maanta iyadoo qaraxa labaadna uu dhacay waxyar un kadib markii uu dhacay qaraxii koowaad burbur xoogan ayaa hoteelka iga muuqanayay maanta waxaa kaloo jiray dad hilbo gogo-an oo goobta lagu arkayay dhiig fara badan oo dhulka yiilay iyo sidoo kale gaadiid badan oo goobta ku gubtay iyadoo dadku qaarkoodna ay sheegeen in arrintan ay tahay tii ugu darneed marka loo eego dhibaato baaxadda intaa la eg ee hoteelka ka dhacdo warar goordhow oo aan helayna waxay ii sheegeen inay jiraan dad kala duwan oo qaraxa loo xirxiray hoteelkana saameyn ballaaran qaraxa inuu ku yeeshay laf ahaantiisana baaritaan uu ka socda hay-adaha ammaankuna ay ku sugan yihiin oo aanay wax shaqaaha ka socon aada ayuu mahadsan tahay wariyaha iyaga magaalada muqdisho saynab abuukar oo khadka telefoonka si toosa ugu jirtay madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali ayaa waxa uu cambaarayay weerarkaasi maanta ka dhacay magaalada muqdisho hadal uu goo dhowey jeediyana waxaa ka mid ahaa
falkaasi fal argagixiso weeye waxayna caddaynaysaa dabeecadda runta ah ay leeyihiin shabaab maalin jimcaha dad islaam ah oo soo tukaday oo masaajidka soo baxay inay la beegsadaan oo ay laayaan waxay ka turjumaysaa oo calaamad dhaba u tahay sida ay uga fog yihiin islaamnimada sida ay uga fog yihiin diinteenna furqaanta ay uga fog yihiin inay caadaystaan oo ay xanaanaystaan dhiigga dad islaamihii waa waxaa weeye waxay muujinaysaa dhaqankooda foosha xun waxay muujinaysaa inaysan dad islaam ahayn waxay muujinaysaa inay bannaan tahay in lala jihaado lala dagaalamo meel kastoo joogaanba runtii lagula dagaalamo lagu laayo sababto waxaa weeye ajenda soomaaliyeed ma laha ajenda islaamana ma laha soomaali haddaan nahay waxaa nala gudboon inaanu mowqif dhab ah oo adag oo midaysan aanu meel uga soo wada jeesanno wax harayaa ma jiraan haddii ay waxa ay rabaani ay u hirgasho al-shabaab wax yacni ummadda soomaaliyeed u harayahay may jiraan dowladnimaan la arkayn dadnimaan la arkayn ummad jirta oo dhabah oo soomaaliyeed oo dambaan jiri doonin marka waxaa weeye maadaama aanu xaqa anagu ku taagannahay yana xaqdarro ku taagan yihiin waxaan rabaa inaan halkaan tacsi uga diro shacbiga soomaaliyeed meel walba ay joogaan guud ahaan iyo gaar ahaan dowladda federaalka soomaaliyeed falkii argagixiso nimo waxashnimo kooxdaas sharwadayaashaahi ay la beegsadeen hotel central maanta oo jimco ah halkaasoo ay ku laayeen waxgaradkii siyaasiyiintii haldoorkii ummadda soomaaliyeed
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali oo cambaareeyey weerarkii maanta ka dhacay magaalada muqdisho xuseen bare aadan ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka waaweynaa hadba intuu wakhtiga nagu simo xuseen mahadsanid ibrahim ugu yaraan toban qof ayaa ku dhimatay ku dhowaad labaatan kalena way ku dhaawacmeen qarax weyn oo maanta ka dhacay hoteelka central ee magaalada muqdisho qaraxan waxaa sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in qaraxu uu dhacay kadib markii ay dadku ka baxeen salaadii jimcaha dadka dhintay waxaa ka mid a cabdishakuur mire aadan oo ah qoraa soomaaliyeed islamarkaana xilal kala duwan kasoo qabtay maamulka puntland sidoo kale waxaa ku dhintay gudoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir maxamed aadan guuleed iyo laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka oo la kala ohan jiray cumar cali nuur furdug iyo maxamuud ducaale muuse mas-uuliyiinta dhaawactay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte iyo wasiirada gaadiidka duulista hawada jangali idaacadeenina waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono waa daanduray iyo xuseen barro wadile nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.